الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اخواني واخواتي جميعا موضوعa aan raba inaan ka hadlo maanta ama ay walaaluhu dalbeen inaan wax ka idhaahdo waa mowduuc baahidiisuna taagan tahay dhinac marka laga eego aan laguna farxaynin ka hadalkiisa iyo soo qaaditaankiisa markii dhinaca kale laga eego qoyska dhisitaankiisu iyo reerkii aasaaskiisu waa munaasabad sharcigana qiimoy weyn ku leh curfiga iyo dhaqankuna maamuus iyo farxad iyo kulan leh munaasabadda qoyska jiritaankiisu waa wax maal badanna lagu bixiyo wakhti badanna loo huro qoyska burburkiisa iyo kala tegiisuna waa arrin qofka shakhsigay qabsatana ku culus qoyska ay ku dhacdayna intii qaraabadiiyo xigtada dhib iyo xagasho badan inay keenta laga yaabo qoyska marka la dhisayaay inta badan way ajir badan tahay laakiin qoysku markuu burburayo ee kala tegayo in badan baa ku dambaabta oo dembi badan baa ka dhasha marka dhinac markaan eego waxaan isleeyahay dee noloshiibay ka mid noqotay duruuftii nolosha iyo dhaqankuna waxay keentay ama ha la diido ama ha la doono ama ha laga naxo ama ha lagu farxo inay xaaladaha burburka qoysku badan yihiin shariicaduna axkaam badan u samaysay su-aasheeduna maalin iyo saacad walbaba ay joogto tahay taasoo tilmaamaysa badnideeda iyo baahida in axkaamteeda sharcigu wuxuu u qaabeeyey la ogaado baahida loo qabo dhinac marka laga eegana de reer burburaya oo kala tegaya carruur aabbiyo hooye wada dhaqi jireen oo mid keliya gacantiisa ku soo dhacaysa in xaaladdaa laga hadlo oo jidadkii loo mari lahaa iyo qaababka ugu fudud ee reerkii u kala bixi lahaayeen iyo xuquuqda ka dhalanaysa in laga hadlana naftu ma jecla naftu ma jecla dhaguhuna inay maqlaan ma jecla laakiin noloshii baa waxay dhab ka dhigaysaa in lagu qasban yahay in la dhaho lagu hadlo iyo inay dadku dhagaystaan oy maqlaan calaa kulli xaal mowduuca cumuuman aan ka hadlaya waa mowduucaasoo nabigeennu sala allahu caleyh waalih wasalam siyaabo kala duwan buu uga digay mar waxa uu leeyahay xadiid nabigaana ka suganoo imaamu muslim fii saxiixihi kaga warinaya min xadiidi jaabir waxa uu leeyahay ibliis biyaha iyo badda dushooda buu meeshii xaruntii maamulka iyo madaxtooyadii iyo carshigii iyo kuraastiisii halkaasuu ka samaystay goorta subaxa waagii baryo iyo habeenkiiba ciidamadiisa bini aadamka uu ku sallidayo koox koox buu isaga soo dabadiraa mid waliba ribood iyo warbixin buu soo celiyaa waxa uu soo qabtay iyo dhibka uu soo geystay bini aadamkii waxbaan u taray loomana soo dirin lamana noqonayo laakiin waxbaan yeelay meel baan ka tuuray dhib baan qoorta u geliyey waxbaan ka xumeeyey intaa weeye waxa loo soo diray warbixinteedii iyo shaqadii la qabtayna dib loola noqonayo hadba sida loo kala shaqo fiican yahay baa agtiisa loo kala sarraynayaayoo boqortooyadiisa loo kala dallacayaa hadba mid baa imanayo maxaad soo qabatay saasaan soo yeelay inta badan wuxuu leeyahy waxa maadan soo qaban xaggaa naga fadhiiso war naga fadhiiso marka uu yimaado ninka yidhi reer baan soo dumiyey mid baa wuxuu odhanayaa laba isqabtaan dhex galay waan u kala dabqaaday warkaan isu dhaadhaafiyey cagtaan cagta u saaray midig iyo biix baan kaga imid madaxaan isugu dhuftay say qoorta isugula jireen maantaasoo kala dhaqaajiyey oo waraaqda u kala qaaday ninkaasuu le war soo daaya u banneeya jidka ninkan aaneen raga ninka raggaa waaka ninkanaa shaqo fiican oo la garan kara qabtay ninkaasoo kale inaad noqotaan baa laydinka rabaa soo soco u banneeya waddada meesha agtiisa uu ku fariisinayaa intii kale soo markaa inay tartamaan ma aha allaleeya wixii aad ku mashquulsanayd wax ma ahaynee ninkaa shaqaduu qabtay adna qoys soo kala faki wey marka de waxaa loo soo dhaqaaqayo ee shaqooyinka ugu waaweyn ee la ysku abaalmarinayo de reer baan kala diray wey marka masaladu khatartaasay leedahay nabigu alay slam markana wuxuu ka digay aad mooddaa xadiidku gaar inuu ula hadlayo gabdhaheenna soomaaliyeed baad mooddaa xadiidkan soo socdaa inuu gaar ula hadlayo shucuubta caalamka meelo badan baan maray dad badanna waa la noolaaday dhaqan inoo gaaraa jira gabadha soomaaliyeed in la jecel yahay iyo in kale ifur bay ku ogaataa ninkay faraqa iska lalmisaa ifur bay dhahdaa hadduu yidhahdaa markhaati u yeelana waxay tidhaahdaa markii horeba inaanan meel la sudhnayn waan ogaa macnaa waxay tijaabinaysa ilaa hal meesha makaanada ay leedahay manaa saa darteed ifurtii waxay noqotay wax wax lagu shaqshaqo waxa lagu ogaada hadba basantajku inta uu marayo niyadda iyo jacaylka iyo qalbiga loo hayo iyo sida loo rabo laakiin shucuubta kale ifur waxay timaadaa markay xaajadu caalwaan noqoto laguma degdego shucuub yar baa arkay qaybaha qaarkood la wadaaga sida shucuubta maqhrib alcarabi oo kaleeto ama waqooyiga afrika eh waddamadan jazaa'ir iyo morocco iyo waddamadaas baa nooc kuleeti isku dhagii ku badan yahay markaasaa leeyahay waqti badan sagaal sano ku dhowaad baan la noolaa nabigeena calayhi salatu salaam arrintaasuu ka digayey wuxuu yidhi gabarh kasta uma bannaana gabadhu ninkeeda inay furitaan weydiisato iyadoon balaayo lagu kala taga jirin iyadoon dhib iyo balaayo lagu wada noolaan waayo aynan jirin inay ku dhegtoy tidhaahday fur iyo dalqadii halkaa ii dhig uma bannaana riwaayadka qaarkoodna wuxuu ku yidhi haddii ay saa samayso jannada carabteeda urin mayso haddii dhib jira iyo duruuf jirta waa la ogolyahay laakiin inteenna badan duruuf inayna jirin waxaad ku garan saacadda waa la ysfuri kadibna qayl baa la wada raadin oo bale lagu kala tagoon lagu noolaan karin hadday jirta maxaa hadda laysu dhawa socdaa wadaadaw qayl noo fiiri waa la ysfuri waa la ysku noqon waan ku furay waa la ysku noqon waan ku furay saddexdii markay dhammaato baa wadaadka la wareerin waxu noo dayday meelahan ay ahayd baa lagu yidhi sheekh umar ninku yidhi naagti baan furay saddex ku furay haddaadan qayrii helinna suufiyadaan u geli xaggaasaan u carabi buu jiri karay meesha soo afrika ee johannesburg ee meelahayd garan maayo marka horeba saddexda markuu ku fureeyey fiirsi la'aan baa jirtay waxaynu nahay mujtamacaadka ku degdega furitaanka ninkana waa ku degdegaayo qayladeedan isaga amuusinayay buu ku leeyahay taygu qaylida baan iskaga aamusiiyey de sheekh aniga daacadiigama ahayne waan iskaga reebayey haweentiina iyadoon dhib weynba jirin bay faraqa iska lalmin oo waxay leedahay fur warqadayda halka haydhig wax weyn ma jiro saa darteed nabigu arrinta uu tilmaamay min hayri maa ba'sin weye haddaan beliya dhib weyn jirin oo dhaqankii iyo noloshii ayna suuragal ahayn si fudud dalaaq in la isu weydiistaayey wax janno carabteeda lagu waayo xaaraana wey marka ninkun inuu ku degdega ma aha haweentuna inay ku degdegta ma aha markana nabigana caleyhi isalaatu wasalaam si kaluu dadka ula hadlay dadka qaar ka miduu la hadlay oo rag iyo dumarba leh dadka qoyska isku dira in jinka shaydaanka jinka camalkuu qaban lahaana iyagoo shayaaiinul insiga qabta mar qoys bay noqotaa mar qaraabay noqotaa mar saaxiibbay noqotaa mar rag bay noqdaan marna dumar bay noqdaan qofka laba isqaba isku dira wax xun u kala qaada weeraweere iyo colaad u kala geeya ka dhex shaqeeya namiimiyada ah iyadoo guud ahaan namiim janno ma gala nabig calayi salaam uli laa yadkhulu ljannata qattaatun riwaayana nammaamun qof dad isku dirdiray janno ma galo haddana qoyska si gaara looga hadlay oo nabigana cala slam xadiidka wuxuu ku leeyay imaamu axmed iyo xaakim iyo bureyat alxuseyn ay ka warinayaan ninkii naga mid ma aha sharciga iyaga iyo jidka iyagiina ma haysto qofkii laba isqabta isku dira ninkii nin iyo xaaskii isku diree war u kala qaada ee naa ninkan isdhaafil yidhaahda iyo naagtii tidhaahda na hogta ninkan iska fur labadaa midna lama ogola laakiin hadda wakhtigan guruubyaa jira dad waxaa jira intaa waddanka joognayna waa aragnayo su-aalahan ka aragnay waxaanada weydiinayay su-aalaha dhowraan ugu soo noqdoodee sheekh dad kooxa oo rag iyo haweenka isku dira oo guryaha dumiya maxaad dhihi lahaydeen halkaa waxaan ka garannay xirfaddii si fiican bay uga shaqaynaysaa meeshan wax badanna way ka faa'iidaysanoo fudaydkeenna codsashada dalaaqa iyo furitaanka iyo fudaydkeenna bixinta dalqad iyo ku dhawaaqeedana waa laga faa'iidaystaa marka qolyaha isku diraya nabig cala slam wuxuu ka tilmaamay dariiqii nebi muxamed iyo jidkiisi iyo waxii islaam lagu aqoon jiray iyo qof ilaahay ka cabsanaya dhaqankii iyo ficilkii ma aha reer in la ysku diro la dumiyo inaas waxay tilmaamayaan arrintani arrin fududoo lagu degdega ma aha waa waxaa la yidhaahdo aakhiru dawaa'i lkay markii xal kalan la waayo baa dab wax lagu dhejiyaa nolol adkaatay lana noolaan waaye la wadi waayey qofkii labadii qofna isku rafaadeen asaasiyaadkeediina weyday baa lagu kala fududeeyaa saa darteed mowduucani mowduuc mar loo baahan yahay weeye taasi qulayska khatarta ha lahaado laakiin haddana faa'iido badan buu leeyahay kala tagga qoyska labada qoys ee qoyska wada jooga wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a qoyska shariicadeennu waxay ugu talagashay aasaaskiisa dad israba oo isu haya naxariis iyo jacayl isu haya wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma haddii la yidhaahdo qolley qoorqabad biyo kuma cabto laba qofoo bini aadamahoon israbin oy adkaatay inay wada noolaadaan qasab kuma wada joogi karaan noloshuna way kharaaraanaysaa iyaguna way isku dambaabayaan ama laba qof oo israbitaankii waxa ka jiro laakiin waxii la isu guursaday baa la kala waayay ninka reerka mas-uuliyadiiyo xil baa lagu lahaa xilkiiyo mas-uuliyaddii buu ka soo bixi waayey maba u maqlee waa ninkaa nolosha ka dhacay ee gidaarada fadhiya reerkii nolol buu u baahan yahay umaba maqnaba xaasna uma maqna ilmana uma maqna waa mid nolosha ka dhacay ama duruuf baaba la soo daristayoo so waxaa iska dhici karee dee xabsi dheer buu galay xabsi daayin baa lagu xukumay ama wixii xiriir gogolee la isaga baahnaa buaba laga howlgabay dhinacay dooniba labada reerkaas qaba ha ka timaadee asaasiyaadkii qoyska la ysu guursaday in ilmana la dhalo noloshana mid walba kaalintiisa qaybta qaato naftana shahawaadkeeda xaaraan intay geli lahayd xalaal lagu badbaadiyo si wanaagsan iyo isuheshiiyo isdugsina loo wada dhaqmo ba ama la wada waayey ama qayb la waayey gurigii noloshii naxariistii iyo deganaanshaha ahaa god cadaabuu isu bedelay laba col ah meesha wada degtay waxaynan aamin ka ahayn marka dambe inay haddii la isku sii xajiyo isdilaan ay adduunkaba isdhaafiyaan marka laga xaal waayo xal kale laga waayo noloshiina ay adkaato wixii la isu guursadee reer loo ahaana socon waayo in risiqa ilaahay waa waasic qof walbana meel baa ilaahay calafkiisa ka arsaaqaaye in loo kala fududeeyaaye waa tii ilaah yidhi wain yatafaraqa yugni illaahu kullan min sacati hadday kala tagaan mid walba ilaahay risiqiisa iyo deeqtoosu siiqsusin oo shalayba se iyagoo waaweyn isuma iman miyagaa ur wada jiifoo mataana aha mise iyagaa wadnaha iyo kelyihii iyo indhihu isugu yiileeno hal qof oo isku samaysan aha mise noloshan qaybteedii hore iyo qaabka loo noolaasa barashadooda bay iyagu isa soo bareen intaa midna ma jirin iyagoo waaweyn oo mid walba nolosha qaab kala qabsaday baa waxaan loo kala maarmaynin oo hadday kala tagaan hadda midna uusan keligii taagnaan doonin ninkiina meel qoorta la geli haweentiina meel kale qoorta la geli oo wax dayday ha kala tagaan laakiin waxay u kala tagayaan inay wax kale kala daydaydaan marka iyagoo dad waaweyn ay isu yimaadeen haddii wixii la isugu yimid socon waayo oo sinaba looga xaal waayo in meel kale la kala raadsadoo si kale loo kala calaf doontahay wain yatafaraqa yuqni illaahu kullan min sacatihu iyadana intay isku akhriya adduun seegi lahaayeen in adduunkoodiina la kala badbaadiyo aakhiradoodiina la kala badbaadiyaay waa waxay danta iyo duruuftu keenaysee xataa kuwii aan islaam ahayn ama si loo kala taga aan aqoonin ay nolosha u wadaagi waayeen wey saas darteed baa maanta waxoogay waxaan tilmaamayaa kala tagga qoyska masaladu haddaba talaaq baad u wada taqaanaane talaaq way ka weyntaha qoys jiray oo kala tegay xiriir iyo xarig guuroo jiray oo kala furtay mid walibana xariggiisa uu qoorta saartay baan ka hadlayaa maanta saas darteed ba waxaan leenahay qoyska kala tegiisu ama xiriirkii iyo xariggii nikaaxa iyo meherka go'itaankiisu marka hore waa laba qaybood labada qaybood in nolol kala geyso iyagoo nool la kala tago iyo mawd iyo geeri inay kala geyso wey labadaa mid wey mid walbana axkaam iyo wax ka dhashay leedahay midda soo gaaban cidnana aan lagu eedin qofnana aan dembi loogu tiirin waa hadday geeri kala geyso haddii ninkii dhinto haweentii waa madax bannaantahy hadda xaaladeedu guur iyo guri kala raadin baa u bannaanoo u furan haddii haweentii dhimatana ninka xaggeediiyo wixii ka saarnaana waa u madax bannaan yahay waxyaabihii iyada joogitaankeeda kaga xirnaana waa u xoroobaya oo u fasaxan yahay laakiin kay geeri ku timid gardarro ma laha geeriduna is-eedayn ma laha halka nolosha lagu kala tagaay eed iyo utun ay reebto geeri marka lagu kala taga marka maxaa ka dhalanaya midba waan isku soo duuduubiye axkaam ilaa shan ah baa ka dhalanaysa shanta axkaamta ee ka dhalanaysa amaan lix ka dhigo lix arrimood baa ka dhalanaysa haddii labadoodii midi geeriyoodo inta badanna waxay ka dhalataa ninka geeridiisa inna way wadaagaan inna haweenta geerideeday ka dhalataa kow waxaa ka dhalanaya waxa la yidhaahdaa alcidda haweentii ninka marka uu geeriyoodo ciddad bay gelaysaa ciddadeeduna laba mid weeye hadday uur leedahayna wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waa inay ilmaha dhasho ama si caadi ah u dhasho ama wakhtigiisii ha ka soo hormaro ilmuhu ama ha noolaado ama meyd ha ahaada markuu dhalanayo ama muddaha u dhaxaysa geeridii iyo dhalmada ama yaanay muddaba u dhaxaynee ilaahu saacadiiyo daqiiqada may u dhaxeeyaan keliya hal shardi unbaa ah ama laba shardi ha idhaahdo dhalmadu inay iyo geeridu inay dhalmadu dambayso intay dooniba ha dambaysee waxa dhashay inuu suuro iyo sawir aadamo ka muuqan karaan ilmaha oo ilaa boqol iyo labaatan beriya uu gaaray inaha qiyaasa inuu gaaray wey gabadhu hadday ilmo dhasho marka ay dhashayba ciddo waa ka dhammaatay inay guur iyo shukaansina u furanoo u madax bannaan iyadoo umula waa la mehersan karaa ciddadeedii waa dhammaatay ixdaadkii iyo asayna waa dhammaatay waa haddii ay uur lahayd wey haddaynan uur lahaynna waaladiina yutawaffawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban habeen bay sugi oo laga bilaabay wakhtigii nafta ay ka baxday ee uu geeriyooday ninkeedu ama ha ogaato ama yaanay ogaanin marka uu geeriyoodee nafi ka baxdo bay ciddadeedu bilaabataa bilaabashadeedu iyada ogaanshaheeda iyo xog iyo khabar inay haysa kuma xirna hadduu ninku meelfa ku dhinto oy wakhti kadib maqasho muddadii inta ka laaban bay ciddo geli haddayba muddadii dhammaatayna ciddo waa dhammaatay markii uu dhintay ee la xaqiijiyo haddii la xaqiijin waayo gooruu dhintayna xilliga ay maqashay unbaa la hubaa xilligaa unbay ka bilaabi waayo labowga wakhti uu dhintay arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen afartaa bilood iyo tobankaa habeen waxaa isku mid ah haweentii reer iyo xaas noqotay ay ninka isreeraysteen iyo midii meherun ku dhacay oon waxba weligood la is arag jirkooduna istaaban sare geeri markay timaaddo afar bilood iyo toban habeen waa u siman yihiin nabigaana sidaa xukumay sala allahu calayhi waalihi wasalam waxa la kala qaadqaadayo waa haddii nolosha lagu kala tago wey xadiidka nabigu ku sheegayna axkaamta dhowrkaee soo socotee soo gudagelaysa markaan dhammeeyo baan tilmaami doonaa insha allahu tacaala saa darteed waxaa leehay xukunka koowaad ciddaa ka dhalan hadday uur leedahayna waa inay dhasho oo laba shardi leh dhalmadu inay kadiyo geeridu inay geeridu horayso dhalmaduna dambayso muddo kastaba ha u dhaxaysee ilmahan inuu sawir aadama ka muuqdo labadaa waa shardiga uurka haddii kale waa afayna uur lahayn waa afar bilood iyo toban bari caada wax kasoo qaad ma leh caada lama tiriyo geeri hadday timaado in reer laysu noqday oo gogol iyo guri laysku arkayna shardi ma aha marba haddii uu xiriir meher iyo xarig hayay jiray xukunkii ciddadu laasim weeye masalada labaad ee ciddadaa ku lamaan wakhtigeedana ku hoos jirta waa masalada asayda ee carabiga alixdaadu lagu yidhaahdo gabadha ninkeedu geeriyooday muddada ciddada ay ku jirta ilaahay ciddadu ka dhammaato ama dhalmaha kaga dhammaato ama afar bilood iyo toban beri ha kaga dhammaatee inay ixdaad ama asay qaadaa laga rabaa asay maxaa looga jeedaa sharcan asayda sharcan waxaa looga jeedaa gabadha muddada ciddada ay ku jirto waxalaalay wax kastaoo qurux iyo xaraga ah ama cadar iyo barfuunah looma ogola waxalaalay maadada baafumiska la yidhaahdo ama iyadoo keligeeda ama iyadoo wax kale ku jirta lama ogola saabuun bafum ee basantes ku jira barfuun lama ogola saliidu baafum isku jira lama ogola shaambahi baafum isku jiraan lama ogola dhar barfuun lagu buufiyey lama ogola isagiioo keligii socdana iska badaa wax barfuum la yidhahdo oo dhan looma ogola waxaa kaloo isna mamnuucah waxyaabaha ziinada iyo xaragada ah indhakuul baa ka mida lama ogola dharka la xirtaa ka mida ziinadu saa darteed waxaan leenahay quruxdu saddex bay gashaa saddexdaa midna lama ogola jirka wixii lagu qurxinayo oo cillaan iyo xarxarad ah ama timaha la qurxinayaa lama ogola ciddiyaa la qurxin cillaan baa la ismarin indhakuul baa la marsan waxaasoo dhan lama ogolee jidhka lagu qurxiyo dharka waxa lagu dharkan qurux dharna lama ogola oo dharka quruxdoo dhan lama ogola dharka quruxdu haddaba xad gaara ma laha xilliga ay joogto iyo goobta ay joogto wixii xaragiya qurux loo xirto lama ogola midabkuu dooni ha lahaado magacuu dooni ha wato qaabkuu dooni ha u tallaado wixii xilligaa lagu xaragoodo lama ogola maryaha jidhka lagu xidhanayo nooca xaragada ama dhalaalka ama quruxda ama munaasabaadka loo qaato lama ogola culimmada fuqahada banneeyey gabadha iyadoo ciddada ku jirta ciddada geerida arooska qaraabada way tegi kartaa yidhi waxay yidhaahdeen laakiin u labisan maysa sida dumarka kale dharkii caadiga ay isaga joogtay haddii hawl loo baahdo laga maarmi waaye ha tagto habeenkiina ha soo noqoto laakiin yaanay labisan ziinada nooca saddexaadi waa ziinadan dahabyada iyo faraatiyada iyo wixii la xidhiiroo dhan wax dahab la yidhaahda lama ogola laa faraati walaa silis walaa jijimo walaa mid lagu lagu xidho walaa mid dheg la geliyo walaa kan hadda inugu soo diiraye soo badbadanayee kusanka lagu durayo iskakala qaadin wax dahab ana lama ogola isku soo uruuriyoo dhammaan xaragoo dhan iyo quruxoo dhan iyo wixii cadarihiya waa ka xaraam waxaan qurux ahayn ee nadaafada way isticmaali kartaa ama kareem ah ama saliid ah intaasoo dhan bisharti bafum isinaydan ku jirin wey ama maaddadeedu maaddo carfaysa waa inaynan ahayn wax carfaya lama ogola taasi waa xukunka koobaad ee geeridii ka dhalanaya kala tagii qoyskii xarigu go'ay masalada labaadee kale hadday masale dhacdo gabadhii cidday ku jirtaa waa ina iska xaragoonaysaa waxay tiri anigu ciddadii waan ku jiri asaydii waan qaadi waan ku jiraa ciddadii waan tirsan laakiin dahabkayga dhigi maayo waa dhici kartaa dahabkeedii bay iska qabtaa way iska xaragoonaysaa arooskay ka boodaysaayay tumaysaa iyadoo dharkii ugu dambeeyey qabta xukunkeedu muxuu noqon ciddadu way socon wakhtigeedu iyadana way dambaabi kasadbay uga tagtay haddaynan ogeyn xaaraanba inay tahay ama geeridaba aynan maqal ilaa ciddadoo dhammaatay maahane dembi ma laha ciddadu sideedaba asay lama qaadin uma istaagto lama ogana uma istaagto ciddadu way socon wakhti weeye go'anoo bilowday wakhtina ku dhammaanaya wixii kale waa qof dembigi sameeyey oo macsiyo la yimid oo tawba laga doonayo wey laakiin asaydu tan soomaalida maaha islaanta la karantiilayo ee madaxa timaha la goynayo ee marada cad loo xidhayo ee masarka cad loo duubayo ee dariiqa qofkii meel ka arkaba mawdka iyo geerida socda ah dembi weeye xaaraan weeye ma bannaana qofkuba waa karantiilan yahayba bannaanka markaad aragta mawdkii oo socdaad aragtaa ciidda la isku shubay iyo waxyaabahan iyadu axkaamuljanaaze iyo mawdka iyo niyaaxadiya waa baab kale oo baabkayga ma aha baabkii niyaaxaday ka qaybgeliya baroordiiqdii sharcigu xaaraantinimeeyey karantiilkaasi waa dhaqan diin ma aha dhaqan ha ahaadee diinta ma waafaqsana nabigeena sal ly slam xilligiisii xadiidu musalama warinaysaa loo yimid waxay rasuulka ilaahayow gabadha heble la yidhahdee ninkeedii waa dhintay de dhimasho caadiga ma ahaynee raggii uxud ku shahiiday buu ka mid ahaa waxoogay way yar basaasantay indhakuul ma u marinaa waxoogay burugadii iyo ooyintii baa indhihiisi si ka noqdeenoo diif baa ka muuqatee indhakuul ma u marinaa markaasuu yidhi maya lama marin karo xaggaa laga soo wareegay su-aashii baa lagu soo celiyey waxaa la yidhi way rafaadsan tahaye maan isaga marinno kaasuu wuxuu yidhi maya xaggaa laga soo wareegaye waxoogay qiilun ma loo heli karaa hadal macnihiisu yahay baa su-aashii lagu soo celiyey intuu xanaaqay buu wuxuu yidhi dhegaysta jaahiliyadii waxaad ahaan jirteen sanad baad meel buul cidlo oo karantiila ku xidhnaan jirteen afar bilood iyo toban habeen oo dadkiinaan dhex joogtaan guryihiinna shaqaysanaysaan baa laydinku bedelay ma adkaysan liidiine kadaayu yidhi gabadhiina ku loo marin kare marka qaylbixis iyo luuq wareeg waa la diiday masalada saddexaad ee ka dhalanaysa dhaxal wey ninkii haweentii kii dhintaba ka kalaa dhaxlaya ninkii hadduu yahayna ama nus buu dhaxli haddaan carruur jirin xoolana ay ka tagtay ama rubuc buu dhaxli hadday carruur leedahay xoolaba ha ka tagtee haweentiina ama rubuc bay dhaxli hadduu ninkuusan carruur lahayn ama iyadoo ha u dhasho ama qof kale ha u dhashee haddii kalena sumun bay dhaxli haddii carruur uu dhalay wuxuu dhalayn uu ka tegey taasi ama ha noqoto reer guri wadagalay ama reer aan guri wadagelin ha ahaadaan iyadana dhaxal baa ka dhalanoo xoolihii baa dee la ysku yeelan xukunka afraad ee ka dhalanaya xaqii xilo iyo reernimadu wuu go'ay hadday nafi baxdo wax lama kala raadsan karo ninka xaaskiisii geeriyootay iyadoo mayd ah wax kama dayan karo naagtuna ninkeedii oo mayd ah wax kama raadsan karto waxaa laga yaabaa inaad tidhahdaan wadaadku ma waashay ma mayd baa wax laga dayay inaad tidhahdaan baa laga yaabaa laakiin way dhacday daday ku dhacdayna oo soomaali ahna waan arkay saasad markaasaan garawsaday fuqahadeennu markay dhihi jireen ma la xadayaa oo xad ma ku laasimi qofkii mayd wax ka dayda xad ma laga rabaa markay baabu xaddi zina kaga hadlayaan waagi hore waan la yaabi jiray waxaan lahaa ma tabcisa qof bini aadama oo tabci saliima baa mayd wax ka dayan ilaan arkay laba qabiil oo soomaali ah oo dhanna xaajadeedii ka taallo dhanna isugu faanaya in xaaladaasi markay dhacday reer baa ku faanaya ay xaal astureenoo ninkii durbo u xaal astureen qolo kalena waa arkoo labaadoo xaajiya gar la ysugu haysto labadii reer ma maydkaa la aasaa mise gartaa la galaa ay taagantah marka wax kastoodu culimmadu ka sheekeeyaanba waxnu waxaan iska rumaystay wayna kula kulmin uun adige way jirtaa ama intay haddaad maqri weydana intay ka agdhacday baa asturtay oo dabooshay sidii loo baahnaa calaa kulli xaal hadday geeri timaaddo xiriirkii gogoleedii wuu dhammaaday hal mas'alaad laakiin ka garaabaysaan dad geeriyooday nin dhintay oo carruur dhalaya ma maqasheen hadda waddammadan aad timaadeen waxaydaan aqoon jirin baad barateen qofkii ragga ahaa oo shahwadiisa inta la qaado la kaydiyaad barateen haddii ninkii intuu noolaa shahwadii laga ururiyooo la kaydiyo markuu geeriyooda kadib islaanta inta isticmaashay ilma ma ku dhali kartaa maya xiriir gogoleed waa dhammaaday wixii markaa kadib biyihii intii lagu beera ay ku dhashana waladusiniya wacal wey sababta mar hadduu geeriyooday xariggii waa dhammaaday halkaasaad ka garanaysaan culimmada markaad weydiisaan su'aasha waxoogay dhakhtar baan u baahday iyo ilmee shahwadayda la qaado xaasayga ma lagu shubi karaa ba waxay idin dhahayaan haddii markii lagaa qaadayay iyo marka lagu shubayo xariggii reernimadu jiro waa lagu shubi karaa nin dhintay iyo reer kale tegay iyo biyuhood baa laga cararayaa marka waa laguu soo koobay oo su'aal baa lagaga jawaabiye baabka lama faahfaahinayo saas darteed nin dhintay biyihii lama isticmaali karo islaan dhimatay biyaheedna lama isticmaali kariyo xunteedii mar haddii xariggii dhammaado mar hadday geeri timid xariggii waa go'ay xiriirkii qoys xaalad baa ka soo haraysa wakhti koobana oo maxramnimadii labada isqaba u dhexaysaya waa masalada dhaqitaanka iyo aaska wey labadii isqabay way isdhaqi karaan xariggii waa go'ay laakiin raad buu leeyahay masaladaana waxayn idin fahansiiye baabka fiqiga waxaa jira geeri markay timaaddo qofku waa geeriyooday xaddii takliiftana waa ka baxay xariggiina waa go'ay xaddii hanti iyo milki inuu yeeshana waa dhammaaday laakiin wixii duruufii ay keenayso waxbaa xariggiisii laga baaqi yeelaa markaad dhimato xoolahaagii dad baa yeesha laakiin weli milkigaagii waxaa xaq ka hari aaskaagii iyo dayntaadii xoolaha waa in laga bixiya waajib wey maxaa yeelay ninkii dhimayoo dad kalaaba lehe see waajib ku noqotay weli shubhatulmilki baa xaqiisii baaqi laga yeeli limaslaxatihi tanna waa masaladaasoo kaleeto xariggii ficlan waa go'ay laakiin shubhatulcaqdi iyo xiriirkii maxramnimadii baa saacadahan ka laaban baa dhaqitaanka iyo aasitaanka waxoogay baaqi looga yeelay nabigaana sidaa tilmaamay sal allahu aleh ali wasalam masaladaasaa intaa yar ka soo haraysa masalada kale ka dhalanaysa waxaa weeye ninkii hadday xaasku dhimatay wax ka xaaraan ahaa baa u xalaal noqon walaasheed waa u xalaal xataa yaan la aasin haddii la rabo intay noolaynna looma ogolayn walidaalika baabka xiskiisanka taqaanaan qofkii inuu la guursaday iyada ay xaraam ka ahayd oo dhan walaasheed eeddadeed iyo habaryarteed mar hadday geeriyootay waa u xalaal xataa haddii aan la aasin waxaa kaloo uu xalaala hadduu iyada afar ku ahayd oo mid damba aan loo oggolayn markay geeri ku timaaddo boos baa u soo bannaanaadayoo booskii labaad waa buuxin karaa waxa afraad waa buuxin karaa ee axkaamta ka dhalatay bay ka mid tahay axkaamtaasna geerida kala tagga xarigga go'ay xataa iyadoon la aasin bay axkaamta kaleoo dhan bilaaban qofkii oon la aasin bay bilaaban halkaa yar baa xariggaa la dayn dhaqitaanka iyo duugta ah maadaama qofkan cawradiisii la arkayo marka la dhaqaya inta badan labadanna cawro aynan kala lahayn inta u dambaysa isasagootiga iyo kala taguna aanu midna eed ku lahayn oo ajal rabbi qadaroo timid ay tahay intaa yar baa kashfigii cawraadka qofkii hadda ka horuun arki jiray baa intaa shubhadaa loogu daynayaa intay dad kala arki lahayn saasaa fiican masaladaa intaa waxaan kaga bixi qoys ku kala tegay reernimadii laakiin ay geeri kala geysay oo ajali kala waday adduunkana aan kusookusii wada noolayn qaybta labaad waa dad nolosha isku waayay wey reer nolosha wada dhaqnaa oo nolosha wada joogay oo shalay reer ahaa maantana iyagoo taagtaaganoo nool oo reer iyo adduun dhaqaya la kala dhaqaajiyey furqatun fi lxayaati wey iyadana waxaan u qaybinaynaa laba qaybood inuu furitaan ninka ka yimid yahay iyo fasaqa qaadi ka yimid inuu yahay labadaa mid weeye masalada fasaqa qaadiga baan u horrayn inay iyagu kala tagaan iyo in la kala kaxeeyo wey isagu inuu furo iyo in laga furo oo si sharci waafaqsan looga furo waxaa dhici karta sababo jira dartood ninkii iyo haweentiisii iyo xaaskiisii inuu xariggoodii ku go'o tafriiq iyo fasaq la kala geeyey oo la xukumay inay kala tagaan asbaab badan baa keeni karta isagoo joogana way noqon kartaa nimaan jooginna way noqon kartaa sababka koowaad ee keenaya waxaa weeye nabig cala slam guurka marka la isguursanayay wuxuu yidhi yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj ninkii reer dhaqi kara ha guursado sabab fa innahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarji indhahaaga meelaha fiirfiirinaya shahwadaydayga ana way laabaan farjigaagana xaraan bay ka ilaaliyaan isku soo uruuriyo shahwadaadii qofku uu lahaa inuu xalaal ku gutaa maqaasidii guurka ka mida sababaha keeni kara waxaa ka mida marka intii la waayo fuqaradeennu labay soo qaadaan tusaale ahaan inta badan laakiin rag iyo dumarba waa ka iman kartaa ninkiibaa wuxuu ka baxay xaddii xifdu shahwada ahayd buu gabay waxay yidhaahdeen licunnatin waxa ciniinnimada la yidhahdaa ku dhacday ciniinnimadu qofka xubnihiisii taranka wax ma qabaan laakiin waxba ma qaban karaan wey uu hawl gabay ama xanuun iyo cudur ha keeno ama da'i ha keento ama nin nin raga ahaan jiray gadaal ha kaga dhacdo ama markii u horraysay reerku guriga soo galayba ninkii waxba haysla waayo haddii laba mafcuul la noqdo si kale u dhaho meesha faacil iyo mafcuul baa lagu wada joogaye haddii laba mafcuul la noqdo laba qaawan isma qaada wey qabaa'ilka soomaalida qaar ka mid oo gabdhahooda ay waxbaran jireen baa markay qabaa'ilka kale ragga u soo shukaansi doontaan bay su'aalahay weydiin jireen waxaa ka mid ah horta adigu ma faacil baa tahay mise mafcuul baa tahay markuu warwareegay dhihi adiga ii jawaab midkaa tahay isagiina faacil iyo mafcuul ma kala yaqaan waxaa laga yaabaa marka mid unbuu iska dhihi inuu mafcuul dhahaa dhici karta sababta waxay leedahay laba mafcuul wax isma qabtaane ina kala wadi hadduu isagii laba mafcuul la noqdo oo ninkiiba howlgab uu noqdo gurigii la soo galayba waxba ma hayo gabadhii xaqul faskhi bay leedahay isagu inuu fura hadduu ogolaadana wanaag haddii kalena qaadigaa warqad fasaqa ka siinaya oo ka furaya waa sababaha keenaya in la kala kaxeeya qayb ka mid a haddayna waa idiin tilmaamo maqsadkii guurkaba haddii la waayo ee gabadhii maxay meesha ugu xanibnaan adiga imtixaanka kugu dhacay allah ku caafiyo laakiin ayada maxaa xanibay maqsadkii fa inahu aqadu lilbasari waxsanu lilfarji ma leh haweenta xaggeeda hadday ka timaada waa cayd laakiin ninka alaaq buu leeyahay fuqahada shaaficiyaduna fasaqna waa mari karaa bay yidhahdeen waxaa ka mid ah baabka cuyuubta gogosha waxaa ka mid a haddii labadii qof midkood alkhunsa almushkil uu noqdo lebeeb lebeeb hadduu midkood noqdo labada caawa marka la ysu soo galbaday unba haweentii oo lebeeb aad aragtay ama ninkii oo lebeebay aragtoo labadii xubnood ee tarankaba leh saanuun akhriska fuqahada sheeke u akhrihi jiray baa sanadkii hadda inaga tegay dhexdiisa soomaali ay saa haysata garteeda galay solabadhin cimrigaagoo dheeraaday geeldhalina waa ku tusaa maalmo dhan baad anigii dhannaa waswaasana reer intay isguursadeen aqalkii arooskii dhigteen habeenkii marka la isu galbaday midkood labeeb noqday baan xajadooda galay meel mumbaaso la yidhaahdo oo kenya ka mida de waagii hore baabulkhunta markaan axkaamtiisa aqrinayo aad igama daadegi jirin maalinka intii ka dambaysaan dib ugu noqda waxaa war wixii khuntaada iyo lebeeb laga qoray oo dhan bal isha mari haddaa si fiican u fahmeen baasha ku qabsatay midkood baa noqday kii kalena waa ku qanci waayey inuu la noolaado waa cuyuubuljinsi bay ka mid tahay calaa kulli xaal isku soo uruuriyo cuyuubtii keenta in wixii loo guursaday ee shahwadii xalaal in lagu guto haddii la kala waayo oo midii howlgab rasmia noqdo xaq ama ninkii hadday ka timaada xaggiisa ama furitaan buu ogolaan ama qaadibaa sababkaa darteed tafriiqin oo kala furi gabadhuna xaq bay u leedahay qaadi intay u dacwooto inay fasaq dalbato hadday xaaladaasi qabsato laakiin halogow markaad sheegateed ku dacwooto ninku waxba ma hayo caddayn bay kaaga baahan caddayntay kaaga baahan tahayna ama dhakhtar baa laydiin diri hadda laakiin waagii hore dee wadaadadeennii iyo axkaanlaydeennii baadiyaha joogay siyaabo kale aan u farsamayn jirnay oon ku kala xaqiijin jirnayo hadda idinka waxba ugama baahnidiin ka sheekaynteeda iyo sheegsheehgeeda magaalaad joogtaan waxba uga baahnidiin dhakhtar iyo baaritaan baa loo diri dhakhtarku hadduu soo caddeeya sidaa inay jirto oo meesha aan waxba la ysku haynin dee gabadha warqadeeda sii baa leeyahay ama waan kaa furaynaa adoo indhaha ushan yihiin fasaq baa loogu taagaya hadduu diido waa kow sababta labaadee keeni karta waxaa ka mid a cudurrada aan lagu wada noolaan karin aan laysugu dulqaadan karin waxaana u badan laba qaybood baa lagu soo ururiyaa cudur gudbo oo tallaala cudurrada gudbo ee tallaala waagi hore culimmadeenna waxay ka hadlay ka hadlayaan qofkii t b cudurrada t b-gay ka hadlayaan oo maradu salli bay ku leeyihiin cudurka tbga ama qaaxada aad tirahdaan ama cudurrada juudaanka oo kaleeta ah aljudaan ama waa cudurradan hadda cusub sida aidiska oo kaleeta ah iyo wixii la midka ah haddii labadii qof mid laga helo ninka dawowba iska furi karaaye gabadhu fasaq bay xaq u yeelan cudurrada khatartae dilaaga ah ee fida iyo asbaabteedu isku dhex jirku asbaabta inay gudbaan ay ka mid tahay ama cudurro aan gudbina waxaa jira laakiin aadan la noolaan karin adkaysan karin kaljunuuni waa waasha ninkii big maryuhu dhigtay qaboqabo la kari waa ama cudurkan baraskaa ku dhacay iyo wixii la mida haddii uu qofkii kale isaga raalli noqdo inuu kula noolaadana cidi qasbi mayso laakiin gabadhii hadday soo istaagto y tidhaahdo aniga noloshan ma kari karo xaq bay u leedahay cudurrada dabcan laga cararo ee naftu aanay aqbali karin hadday ninkii ku dhacaan gabadhu fasaq bay xaq u leedahay oo gurigii mawaddatan wa raxmatan meesha ma taalo gurigii sakanan meel lagu xasilo ahaana ma taallee meel waxay noqotay god cadaabay noqday asbaabta fasaqa keentaiyo tafriiq ay ka mid tahay waxaa ka mid ah asbaabta keenta ninkii baa gaaloobay diintuuba ka baxayba malaa'igtaa gaaladuu galayoo dee waagii hore waad la yaabi jirteen laakiin hadda soomaali gaalowday hadda waan aragtee baan u malaynayaa magaalada jeedkiina kuwaa laygu sheegayay ama rag leh ama dumar leh haddaba haddii qaadi uuyi gabadhii markay u baahata caddayn inay madax bannaan tahay qaadiga ama cidda mukhawalkeen ka hadli doonnee shaqadaa iska leh warqadda ay siinayaan iyadana qaybtan fasaqay raacaysaa oo ikhtilaafu diin laba diimood baa la kala galay loo kala kaxeeya labada qof sababaha waxaa ka mid a in tuhun cirdi iyo sharaf uu yimaado tuhunkii iyo khilaafkiina intuu cirka isku shareero uu baabullicaan galo ninkii haddii uu yidhaahdo haweentani way gogol dhaaftay ama eraygaa waad gogol dhaaftaalla iyo wixii macnihiisa uu gabadhii ku sheego haddii haddee intee laisku qaylqayliyo uun la isqarsado iyagay u taal haddii xaaje iyo tol intuu soo dhexgala si kala loo xalliyana way taal iyagay u taal haddii laakiin xaajadii cirka intay isku shareerto laga yaabo ilmo carruur oon mididiidan yahay uu meesha yaal baabu licaan ay gasho iyadana marka licaanku dhammaado waa la kala kaxaynayaa abidkoodna intay adduunka nool yihiin iskuma soo noqon karaan hadday dad labadooda ka soo haraan dib isuma guursan karaan licaankuna waa asbaabta fasaqa iyo tafriiqa keenta wey waxaa ka mida ninkii in laba waayo ninkii baa la waayeba waayitaankaas laba mid buu noqon karaa nin meeshuu jira laogyahay oo south africauu joogaa islaantiina xaggay joogtaa dibna uma jeereenin toddoba sideed sano tobankii sare u dambaysay walaawey halkaasuu degan yahay telefoonkiisana waa la hayaa warkaalay reerkan u soo noqo ma soo socdo reerka kaxayso ma kaxaysanayo iyadiina raalli ku noqon weyday waxay tiri daanu ilmana waa u baanahay dhaqanna waa u baanahay ninna waa u baanahay halkaasay soo istaagtay furqatwaa laga fasaqayaa tafriiqa waa sababa haybadiisiiyo dee xuquuqii reernimaan lagu lahaabaa laga waayay waxaa dhici karta haybadani in la ogyahay meeshuu jiro oo xabsiba uu galo oo xabsi daamiya wax lamida lagu xukumaa dhici karta oo dee xuquuqdii raariya wada dhaqan laga waayo waxaa dhici karta inaan meeluu jiraba loogeyn meeluu ku dhibcayba ninkii war looma hayo subax suu dhaqaaqay cirya dhul meeluu ku dambeeyey nolol iyo geeri lama hayo ninka meeluu jiro aan la ogayn iyo ninka meeshuu jira la og yahay waa kala laba ninka meeshuu jira la og yahay haddii wakhtigiisu dheeraado qofkii dumarka ahaydna inay raalli noqotoy sabirta ay diiddo waa laga fasaqayaa ninka la waayay meeluu jiro nolol iyo geeritona aan wax lagu ogayn afar sanaa loo qabanayaa afartaa sana war iyo wacaal haddii laga waayo waxaa la xukumayaa inuu dhintay xorihiisiina waa la dhaxli haweenkiisina ciddatulwafaad iyo geeri bay tirsan laakiin xukumkaasaa baabu tafriiqa ka soo gelaya xukum bay u baahantahay masaladaasi waxaa keeni kara in la kala geeyo labada qof ninkii in laga waayo reerka nafaqa iyo biil laga waayo ama waanu haysanba ama waanu rabin ama waaka waa taagan yahaye wuxuu reerka ku biila lagama hayo saddex maalmood biilkii reerka haddii laga waayo iyo saddexdoodii habeen uu ku soo bixi waayo hal marna wax la cuno hadda iyadu raalli ku noqotoy ku sabirtana waa sida wanaagsane waa alxamdu lilaahi iyadu hadday soo istaagto oy arrinta noqoto odaga kabihiisu waa urayaan kabihiisaa uraya hadday noqoto oo tiraahdo aniga kuma geli karo mana yeeli karo xaqulfaskhi bay leedahay inay dalbato xaqulfaskhi bay u yeelanaysaa inay dalbato haddii uusan haynin oo joogo weeye hadduu hayoo diidana waa la mid muhiimadda nuxurku nafaqa iyo biilkii lagu lahaa laga waa ninkii hadday nafaqadeedii ka weydaay inay raadsato cid nafaqadeedii iyo xilkeeda qaada in xor looga dhiga wey waxaan kusoo gebagabayn qaybaha loo kala kaxayn karaay waxay yidhahdaan lishiqaaqi wa su'u lcishra labadii qof dhib kale ma jiro laakiin laba qof oo isdabeecad fahmi kartaba maaha qub iyo qacya dagaal wey way isnaceen gartii waa la galay waa la galay waa la galay waa la galay waxba waa ka hagaagi waayey waa la soo kala istaagay ama gabadhii baa soo istaagtoo maya bay soo istaagtay markaana xaqulfaskhi bay yeelan warqadda fasaqeedaa in la siiya yeelan nabiga xilligiisa calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi ahaa oo aniga adoo kale aan ahayn oo la dhihi jiray khatiibu rasuulillaahi sala allahu alay wasalam ninka nabiga uu khudbeeya carabtu aftahanimaa la isugu faani jiray carabuhuna intay yimaadaan ilaan sheekada nabiga suuqa loo geliyo waxaa ka mid ahayd waa nin aftahanoo balaaye ahee nabidnimo ma jirto carabuhu markay intay nin aftahana soo kaxeeyaan baa lagu tartami jiray waan soo istaagi khudbo aanan soo diyaarin eray deelqaafi iyo laaxinna aan lahayn baan wadi hal kelimadna aanan ku marganaynin baa la isugu faari jiray erayadaan isticmaalayana erayo yaryaraan ahaynee erayo waaweyn oo luqadda ah oo horiskoodu isu dhigmo oo isku beegbeegaya baa la isugu faari jiray marka carabuhu intay u yimaadaan oy ku soo talagalaan nin baa hortiisa laga khudbayn jiray aabit ibni qays ibni shamaas buu nabigu dhihi jiray aabit ow istaag isagoon soo diyaarinin wixii uu ninkaa ka hadlay buu sidiisii si ka daran uga hadlaa marka nabigu ninka booskaa difaaca u taagan waa ahaa kow dheh mar labaad nin nabigu isagoo nool janno ugu bishaareeyey buu ahaa jannaduu geliyu ninkii yidhi anagu alai salaam ninkii sidaa ahaa laba jeer ama saddex jeer baa waxaa qabsatay dhacdo ah inay islaantiisii soo booduun ninba waxbaa lagu imtixaanaa adigoo nin raga umbaa xagga reeraha inta lagaa galunbaa laga yaabaa in lagugu imtixaano laba waan hubaa nin saddexaadna waa ka shakisana baa mid walba intee nabigu u tiibiya rasuulka ilaahayow ninkan caawiya habeli midna ma arki kara habeen iyo maalin midna ma doonayo ninkan ma rabo ma rabo waxay indhahaygu qabtaan isagaan ugu necba inaad ilaahay dembiyeed ka galaan ka yaabi qanid baa waxay ku dartay diintiisana ceeb kama sheegayo dabeicaddiisana ceeb kama sheegayo laakiin waan iska nacayn markaan arko waxay qaban candhuuf ku tuf halkaasaan marayaabay tii aniga ninkan noo kala faatixeen ninkani aniga meelna kala geed ninku waa saxaabi darajadaa lahaa mid baa saa ku mid baa nacday mid labaadna way nacday ogow marka haddaba in lagu nici kara ow adigoo nin rag ahoo reerka suldaaniya oday u ahoo ninkii rag ka soo bixi jiray isu haystoo dadka dhan iskala fiican gabar yar intay soo istaagto dulligan ma raba way ku dhihi kartaa aniga ma arki karo waa nacayba waa lagu dhihi karaa waa lagu nici karaa adna waad nici kartaa aduu haddaad nacdo inaad furtaa kuu furan iyado hadday ku nacdo maxaa u furan inay fasaq dalbato waa masaladii khuluco khulucuna baabulfaskhi weeye nabi xasan gabdhahii mid ka mida wuxuu ku yidhi beer weyn buu ku siiyey beertiisii muu celinaysaa markaas waxay tihi beertiina waanu celin waxna waan ugu dari beer meehe yo waxbaan ugu dari bay tihi mar hadduu idaynayo waxbaan ugu dariba nabi wuxuu yidhi ama ziyaadatu falaa waxbaan ugu dari ma ogolin laakiin beertiisi isagii bu yeero wuxu hi wareedhe beertaadina gabadhana siidaa fasaxa anigaa i qasbi kara xagta naagteeda iga furi kara sheekadaa ma taalla markuu qaadi yaallo waxaa lagu yidhi waryaa warkaan iska daysa hal yeel beerta qaado gabadhana warqadeedii keen waa diiday beertiina waa laga guddoomi warqadeedana waa loo qori beerta waxaa lagu leeyahay adaa lehe waardiye u dirsa hadday kaa dayacanta hawl adiga shoorkaa wey howladii kuu taalla wey markii xukum jiro xukumka xoogga marka lagu fulinayo qiimahaasu leh inahaas waa sababaha keenaya adoo nooloo taagan oon xaaskaagii furin in lagaa furo xaaskaagii oodan furin in xukun furitaana ku soo baxo oo baabulfaskhiya wey arrinta ayaa igu samayn kara wey cidda awooddaa leh ee arrintaa igu samayn karta waayo waxaan leenahay waa saddex qolo madaxii iyo maamulkii islaamka ahaa ee jiray oo ama imaam iyo amiir ah ama qaadi uu isagu magacaabay oo naa'ibka ah qadiyaddii hadday xaqiijiyaan adigana xal kaa waayaan way furayaan wayna furmaysaa xukunkeeduna fasaq buu noqonayaa waa kow waxaa kaloo fasaqi kara oodan hadal ka dabacelinaynin sharcan laba qofoo labada xigta ood u xil saarteen fabcasuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha labadaa haddaad bixisaan ood labadaa u tala dhiibataan ood marka hore taxkiimkaa raalli ku noqoto xukumkay xukumaan wuu kugu fuli khiyaarna ma lihi xukunkaa marka labuunbuu noqon taxkiimka cumuumkiisa abwaabtao dhan marka la yidhaahdo dee wax fulintiisii adi lagaaga baahan yahay oo ridaha kugu xidhan waajib diin bay kugu tahay laakiin duniyo iyo qadaa'an awood ahaan haddii boolis la helay iyo awood haddii la helo xoog baa lagaa qaadan karaa tan dalaaqana waan furnay bay dhahayaan waan kala furnay wayna furmaysaa ani ma furin yaa iga furi kara weligaaba qayn adoo indhaha gushan yihiinba intay xakamaynku furaan oy furanto ciddadeeda dhammaysato ay guursan haddana ad waxaad ka badin weyda samee ninkaad ka awoodiye itaalroontahay inuu hanjad labadaiyo kuu taalla weyda qofka saddexaad haddii la waayo labadii man yaquumu maqaamahumaa wey cidda maslaxada guud ee muslimiinta u taagan baa baabkii wilaayaadkaasoo dhan qaadaysa ama jamciyaad ha noqdaan ama maraakis islaamiya ha noqdaan ciddii shalay gabadha weligeeda haddii la waaye meherinaysay ee booska qaadiga u galaysay baa maanta qaadigii haddii la waayana ka fasaqi ninkii oo booskiisii u geli saddexdana waa ciddi iska leh qaybta waxaan ku soo gebagabayn marka fasaqii dhaco maxaa ka dhalanaya oo dambe waxaa ka dhalanaya kow gabadhii cidday geli ciddadeedu hadday uur leedahay wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna wey waa hadday uur leedahay haddaynan uur lahaynna hal xayd bay tirsan ama hal bil nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadhii khuluca gashay wuxuu amray an tactadda bixaydatin hal caada inay tirsato haddayna gabadhu caado haweentu caadaba lahaynoo ama caafimaad dartii ay ugaba guurtay caadadii ama cimri iyo da'deediiba ay dhaaftayna hal bil bay tirsan wixii ka dambeeya guur baa u furan waa xukunka looba koowaad ee ciddada oo qaabka uga dhalanaya xukunka labaad ee ka dhalanaya rajca ma leh weeye ilaa biridaaha ninkii rajactu ma dhihi karaa hal dalqad baa lagaga fasaqayaa rajactu ma dhihi karaa maya sababtoo a fasaqa waxa looga fasaqay waa dulmi iyo culays saaraa in laga qaado hadduu soo celiyo mal faa'iida maxaa faa'iido ku jira laakiin hadduu iyadii xagga ka wareegoo sasabo oo iyada inay isku noqdaan raalli ku noqoto way isku noqon karaan dalqadihii saddexda ahaana waxba ka noqon maayaan dalqad maaha fasaq saddexdii bay ku wada joogayaan hadduu iyada sasabtoo raalli geliyo laakiin iyadu hadduu raalli gelin waayo rajactu ma leh waayo xoog baa marka horeba tan lagu keenay hadduu rajactu dhihi karo xooggii bilaa midho iyo bilaa faa'iido wey masalada saddexaad ee ka dhalanaysa waxaa weeye biilna ma laha gurina ma laha gabadhu marka la fasaxo guriga ninka hadduu lahaa boorsadeeda iyo alaabteeda ha daldalatay meeshaa isaga guurto wey hadduu isagu raalli iga noqdo iska joog yidhaahdana rajiya damacba ha ka haya inuu sabsabtee isagaa khiyaar u leh laakiin guriga deegaan kuma leh xilliga ay ciddada ku jirto nafaqa iyo biilna kuma leh inay intay uur leedahay ama ilmo nuujinayso ilmahaa dartii ay wax ku yeelata maahane intaasina qaybtii kale ee fasaqa ahayd baan kaga bixiya asbaabtiisi iyo cidda leh iyo waxa ka dhasha qaybta u dambaysa saddexaad ee cinwaanku uu ahaa dalaaqi iyo furitaankii baan soo geli mawduuciiba maanan gaarine su-aalihiinnu fara badana jawaab su-aala yaalla shee qoran wixii aan ka dhexda kaga jawaabo ood niga reereebi hadhow furqada kale waa furitaan ninka ka yimid wey furitaanka ninka ka yimid isaga masaa'il dhowraynu ka hadliyo ilaa insha allahu tacaala lix ama toddoba masalaan ka hadli kusoo uruurin masaa'ilkeeda markaan ku soo uruurinayo de waan soo koobkoobayaaye anu kitaabu talaaq oo dhan kutubtii fiqigeed idiinma aqrinayo muxaadaraan ka jeedinayaa mawduuca marka muxaadarada waxaan isleeyahay intaanse way ugu muhiimsan tahay nuxurka aan idiin soo ururin marka koowaad in laxla fura ma bannaan tahay haa inay waajib noqotaa laga yaabaa hadday noloshii kala adkaato in la isku dambaaba ay noqoto ama waajibaadkii la isku lahaa la gudan waayo la iscafis iyo sabirna uu dhammaado intii adduuniya aakhare la isku seegi lahaa furitaanku xal wey